magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa lagu qabtay kulan dood wadaag ah oo looga hadlayay daadejinta adeegyada dowladaha hoose iyo taabagelinta howlaha deegaanka oo ay soo qabanqaabisay xarunta cilmi baarista iyo wadahadalada galmudug ee j r d kulanka waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka mid ah maamulka degmada gaalkacyo waxgarad iyo xubno ka mid ah golaha deegaanka cabduqaadir diiriye oo ka mid ah hay-adda j r d ayaa ka warbixiyey muhiimadda dood wadaagan barnaamij ku saabsan iyo galeelitaanka ama samaynta golayaasha deegaanka iyo guud ahaan fursadaha iyo caqabadaha ku gadaaman intaba ayaan rabnaa inaan isla qaadaan dhigno on isla samayno weli daraasad socoto waaye maaha daraasad weli dhammaatay waa hadda muxuua waxaan soo bandhigi doona waa un qayb ka mida waxyaabaha socda waana markii ugu horreysay oo mowduuckan sidii loo aasaasay j r d dabcan ay markii ugu horreysay mowduuc dhaxalgalah runta aanu arkayno in mowduuc noocaa runtii reer galmudug ay ka niqaashaan ama j r d ay soo qabanqaabiso marka waa meeshii ugu horreysay aan u doorannay inaan ku qabanno barnaamijkan waxaan tegi doonnaa magaalooyinka kaleete waaweynee galmudug cadaado iyo caabudwaaq iyo guriceel iyo kabacdina waxaan doonayna inaan isku keeno dhammaan maayarada leh xilligan la joogo golayaasha deegaanka haddii ilaa yidhaahdo oo ay wasaaradda arrimaha guduhu arrinta marka ay qaado doonto liidka isla markaana aan la wadaagi doono wixii nooga soo baxay daraasaddaas iyo aruurin dood wadaagan ayaa ujeedada laga leeyahay waxa ay tahay sidii magaalooyinka galmudug loogu qaban lahaa kulamo ku saabsan maamul daadijinta si meesha looga saaro caqabadaha horyaala golaha deegaanka